dhammaadkii bishii diseembar ee sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ayaa saamiye yuusuf cumar waxa ay ku dhalatay magaalada muqdisho waxa ayna lahayd hami fog oo ku qotomay inay mar uun ka salgaarto ciyaaraha orodka oo ay soomaaliya u matashay heerka qaranka sanadkii labadii kun iyo sideeddii ciyaarihii caalamka ee ka dhacay dalka shiinaha balse waxay baddu liqday saamiya iyadoo nolol dhaanta tan soomaaliya u doonanaysa yurub walaasheed hodan yuusuf cumar oo ah da'da iyada ka weyn waxay iiga warrantay waxa ku riixay saamiye yuusuf inay tahriibto markii ay ka soo noqotay ciyaarihii olombikada ee magaalada beljiin abaayo saamiye waxay ahayd gabar qaran oo matalaysa soomaaliya tababarra ma aysan haysan waxbarasho ma aysan haysan yacni dhaqaalo ku filan oo ay ku noolaato ama ay ku gudato waajibaadkeeda qaran ma aysan ka helayn xiriirka soomaaliyeed cunug aanan helaynin dharuu ku curto aanan helaynin cunto uu cuno maxaa yeelay saamiyo ethoobiya qof joogto waad dareemi kartaa aanan familkeeda la nooleen yacni aanan haysanin maanta mushaar ay mataqaan ay ay istimcaasho nolol ha ahaato amba ha ahaato jiimma ku aado boqol doolara u diri jira anigoo qaxooji ku ee dalkan finland boqolkaas doolar toddobaatan doolar waxaa looga qaadi jiray jimaa looga qaadin jiray toddobaatan maxaa kasoo hari kara guri jaran iska dhiibi kartaa oo mataqaanaa kob ay sports ku aadan iska dhiibi kartaa familkeeda famil dayar oo ah aniga waa qofka keliya ee maanta saaciidi kara anina maanta qof wax dhaanto markaas ma ahaynin qof yacni waxa ah yacni dhibaato ay kasoo orada weli aana kaba kaama kama ka bixin aan ahay yacni waa dareemi kartaa qof keligiisa waa gartaa dalkiisana ku noolaa karin afrikana mataqaana aanan ku haysin caawinaad haddana qaran ah waa dareemi kartaa yani maskaxdiisa one minute ay isku bedeli karta qofna asoon la tashanin saamiya yuusuf ma aysa haysanin tababarayaal guda iyo kuwa dibadeed toonna waxayna iskeed isu bari jirtay xeeladaha orodka jimicsiga iyo dabaasha sida ii sheegtay walaasheed hodan yuusuf waxa ay go'aansatay inay u aado dalka etoobiya si ay ugu soo tababarato buuraha waddankaasi orodka arrinkaasi oo ahaa fikir ay ku dhalisay gabar markii dambe buug ka qorta hase yeeshee ay ku kulmeen ciyaarihii olombikada ee beljiin waxaase markii dambe ee go'aansatay saamiya in ay halkaasi kasii tahriibto markii ay weeday cid taageerto haddaba hodan yuusuf waxay ii sheegtay inaysan jirin cid qoyskeeda ah oo ku dhiirigelisay ama gacan ku siisay tahriibka saamiye yuusuf waxayna iiga warantay sida ay ku maqashay warkeeda in ay badallaqday marka doontii waxaa dhacday waxay arkeen markab markay u dhim talyaaniga oo soddon milad u jiro markabkii markay arkeen waxay ku dhaheen badbaadi markabkii wuxuu ku dhahay xarka ayaa idiin soo tu ma idin badbaadinayo marka hore ku dhaha wuu ka tegay haddana wuu usoo laabtay wuxuu dhahay shidaalaa idin siinaa shidaalkii marku waa idin siinaa dhahay ee hayo dhaheen wuxuu dhahay xargaan iisoo tuura waa idin badbaadinaa xarkii aa lasoo tuura saamihii dadka kor saaran ay kamid aheyd sidii ay ku booday saamiyi xarigihii dad lasoo tuura ayay qabsatay waxaa ka daba dul booday dad badan oo afrikaan oo ka culeys badan sida saamiye xarigga waa lala qabsaday saamiye way dabaalatay saamiye waxaa la ii sheegay yacni dhimashadeeda inay yacni ay jug ka gaartay xagga feeraha ka gaartay oo dhiig ka imaado oo markabkii yacni badbaadada ahaa ay ku dhufsatay feeraha ku dhufsatay meeshaasna ay ku dhiig baxday saamiya waxaa xulka soomaaliya la matalaya heerka qaran oo la tegay magaalada beljiin sanadkii labadii kun iyo sideeddii ciyaarihii olombikada cabdinaasir siciid ibraahim kaneeco oo haatanba ku xanuunsanaya magaalada muqdisho wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada maxamed cabdulaahi xasan ayaan weydiiyey waxa ay kala socdaan ka dowlad ahaan tacadiga dhalinyaradaasi ciyaartooyda ahayd dhalinyaradaas waana ogahay walaal yarkan hadda dhimirka laga haye xabeeb ku jirana gurmad inaan u fidino waa qorsheheena kamid tahay oo qaar kamida wasiir wasiirka arrimaha gudaha oo kaleeto lacag ugeyay baa jirtay haddana qorsheha naga tahay in aanu wax ka qaban xaaladiisa intii suurtagala dee gabadhii dhimatayna allaha unaxariista way dhimatay tahriibku waa nooc iska hiye kaca oo walaal dadkeen oo dhan haysta horeyna usoo jiray ehelka saamiya ayaa waxa ay dhibsadeen markii ay ka maqleen idaacadda faadumo cali nuur madaxa ergada soomaaliya u matalaysa ciyaaraha rio de janeiro oo leh saamiya waxa ay ku baxday lacaga loo siiyey tababaro dhimashadii saamiye ay dhimatay caawa nooga xanuun badan tahay famil ahaan hooyada anigii dhashay olombic dadka madaxda kee ma aysan dhihin saamiye way idinka dhimatay xafiiska olombic ajibka siinaya ku yaala anagana ajibka siinaya geeskiisaan degana jidka loo mara maanta xafiiska ayaan deganaa afar jidla hoosaareha maanta gurigeena ajabka siinay galaa qof kastaana taqaano famila-aan dad magac leh oo la yaqaano ayaan nahay way awoodi waayeen inay dhahaan gabarhtii annaga talaxumadeena ku baxday qaranka soomaaliyeena kamid aheyd allaha u naxariisto ayagoo aan ka weynay oo haddana aan iska sabarnay xanuunkana nagu yahay ciyaarihii ka dhacay dalka britain sanadkii labadii kun iyo laba iyo tobankii ee orodka waxaa iyaguna uga qayb galay soomaaliya maxamed xasan iyo samsom maxamed waxaana markii dambe ay iska dhiibeen dalkaasi britain samsom ayaa v o e da uga warantay dhibaatada daryeel la-aan ee ciyaartoyda soomaaliya ciyaartoyda soomaaliyeed waxaa haysa dowlad la-aan fasiliti la-aan dhaqaale la-aan sabood la-aan ayaa hayso taageero la-aan waxba cidna ma taageerto ciyaaryahan walba garoonka u imaada xataa ciyaartoyda qaar waxaa dhacda inay kobaha kala qaataan oo wiigaan oo qof saaxiibkiisa ku ordiciyaa kobaha ama qof laba joogo kale haysto uu siiyo saaxiibkiisa oo kaleeto si kastoo ahaataba soomaaliya ayaa sidii horay u dhacdayba dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa sanadkan laba orodyahan ay uga qaybgalayaan ciyaaraha olombikada dalka brazil taasoo noqotay boog damqisay dadkii horay ula hinqaday orodyahankii qaranka u ciyaartay ee haddana iyada oo nolol u doonaysa qaaradda yurub tahriib ugu geeriyootay badda mediterraneanka saamiye yuusuf cumar